waa mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha raadiga iyo mas-uuliintooda baydhaba maalin dhaweed waxaan wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamada ayaan kamid ahay furitaankii waxaan ka qayb galnay shirkii oo saddexda gobol lagu dhisay koonfur galbeed furitaankiisii internationaalgii dawladii si weyn ayaa loogu qeybgalay dadkii irgooyinkii shirka ka qeybgeli lahaa hawshiisna dad si fiican ayay u socotaa runtii maal maanta ayaan kusoo laabanay dhammaan bulshada iyo ka qeybgalayaashii shirkaba hawlahooda meel fiican ayay marayaan wax dhibaata iyo wax mushkilada ma jiraan hawshoodana aada ayay ugu fiican tahay
laakiin shirka inuu fiican yahay cid inuu xun yahay cidina kama aysan hadlin ee waxaa laga hadlay shirka oo ra-isul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay isku waafaqeen in degdegsiima jirto sidaa daraadeedna aan loo baahnayn arrinka noocaasa taas bal ka war xildhibaan yacquubow
wax degdegsiimo la yidhaahdo kuma jirto broseeskii loogu talagalay wuu ku socdaa shirka maalintii shirkaas furmay maalintii labaadna sis ayay ku jireen maalintaada kale waxay doorteen guddoonkii ergada ayay doorteen maalamo kalena waxay doorteen ku-xogeenadii sidaas ayay hawshoodan u socotaa arrimihii waxay ka hadlayaan dastuurkii iyo hawlihii habsamisoodkii shirka marka hawshooda aaday ugu fiican tahay wax dhibaata ma qabaan hadda wax degdegsiimo la yidhahdan kuma jiraan madaxweyne ra-isul wasaare iyo guddoomiyaha baarlamanka uu soo saaray waa arkay waxa mushkilada asagana hadda shirkaas oo xadkad geyn ama dhibaato ku ah warqadaas kuma qornay dadkana waxaan u sheegnay in dhammaan ka qaybgalayaasha eegooyinka shirka ay hawshooda si fiican ay u wataan ayna ka baaran degaan dastuurkii iyo hawlihii loo edmaday runtii hadda ayagana wax degdegay kuma jiraan sida caadiga ah hawl maalmoodkooda iyo shirkooda ay u socdaan laakiin meel ay ka hadleen ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaankii oo aada ogeedeen furitaankii wejigii hore iyo wejigii saddexaad oo labadaba ay idinkala qayb galeen ma ahan wax sahlan inay yidhahdeen waktigan shirka degdegsiimo fara badanaa jirta hala joojiyo ama hoos ha loo dhigo xawaaraha shirka uu ku soconayo adinkuna waa taas waxaad leedihiin waxba kama jiraan
wax joojin kama hadlinba ayaga qoraalkoodii hadalka kuma muuqan wax joojin la yidhaahdo wara kuturkuteen ayaa jira qolo ay rabta in shirkaas aysan socon lidku ah oo shaksiyaad gaar ah ay ka dambeeyaan kooxdii hore isku magacaawday lixa gobol oo aan badnayn oo ayaa mar walba tashwiish iyo habsamisoodka shirka ay furayaan ayna lana soo xiriirayaan madaxda dawladda aysan ogolayn in ay ka qayb galaan broseeska suga u socdana haddana broseska markuu socdan haddana waxay leeyihiin samwaysaa waxtaasa ay inay soo gaaraan laga yaabaa madaxda dawladduna way la socotaa wakiil ayaa u jooga meesha arrimahaas ay hadda ka hadleenna waxaan u malaynaa in ay ay dadaal ay ugu jiraan sidii ay hawshaas ay si wanaagsan ugu soo hadleen laakiin wax hadda xaqada hala geliyo ama shirka hala joojiyo kana mana ka hadli karaan shirka ayagaa furay wejigiisa koowaad iyo kii labaadba wax joojin kama hadlin marka warqadoodana kuma muuqinaha joojin la yidhaahdo arrimaha degdegaas ay ay ay sheegeen meesha kama muuqato ilaa
haddaan tiinaba idiin raacno xubnahan lixda gobol oo markii hore u muuqday inaad ka guulaysateen maxaa hadda awoodda usoo yeelay hadiiba ay jirto in ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay la soo xiriireen
qof laga guulaystay hadda oo iyo qof guulaystay meesha ma yaallo broseskaas horey ayaa qaar kamid ah kooxda lixda ay u saxiixeen garab kamid ah dhammaan hadda qolooyinkii ay ku magacaabeen ama ay ku sheegeen baarlamaan waxay kusoo biireen shirkan in badan kamid ah ergooyinkooda ayaa ka muuqday marka qaar yar ayaa meesha kasoo haray dhammaan ayagana waxaan waxaan ugu baaqnay inay ka qayb galaan broseskaas intuu socdo hawshoodana ayagana way kusoo biiri doonaa haddii aan leedno maxaa loo fasiri karaa baad is leedahay marka hadalkan hadda ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka xafiisyadooda ay sida wadajirka uga hadleen
runtii waad ogtahay horta ummadaas ayadaa waxooda markii loo edmido ama loo furo ama ama loo barakeeyo ayagaas kale marka gobolada kale involved maaha dawladda badana gobolkaas goboladaas waxay ka socdaba dhammaan dawladda aad ay interest gaaray u siisaa laakiin dadka ayaa iska leh waxaan leeyahay dad madaxda dawladda waxaan u sheegayaa in ay laftigooda ay u daayaan mar hadday u barakeeyeen ay u fureen faragelinta badan ayay laftooda inay ku daayaan ay habsame socodka shirkooda ay garab ku siiyaan sidii ay hooshooda ummadaas meesha saddexda gobol ay degto ay ugu qiibgali lahaayeen taas laftigeeda madaxda dawladda waan kula talin lahaa marka taladu hadda aada bixinaysaa waa mid marka loo fiiriya kasoo horjeedo ama aada moodo inaysan la dhacsanayn hadalkii ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhinac kale haddaan u dhigno dadka ergooyinka ay ka qaybgelaya shirka maxay ku fasileen isla warqadahan ama hadalladan kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha
taa kolay si warkan ayaa ka hadli doona hadda aniga kama jawaabayo qaabkay warkaani siday u fasiradaan ayaa ka hadlaysa laakiin uma arko hadda arrin oo oo oo mushkilad keeni karta uma arko waa yahay xildhibaan yacquub laakiin waxaa laleeyahay arrintan waxay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaruhu u yidhaahdeen bal in xal la sameeyo dad wax saluugsan oo shirka ku jira ama banaanka ka jooga in lala hadlo adinku miyaedan taas aqbalayn ama diyaar u ahayn
aniga qof kasta soomaali ah arrimahaas oo saddexda gobol oo muwaadin ah ray kole talo kole in lagu soo dhaweeyo mar hore iyo mar mar dambe ba ugu baaqaynaa waanu ogolnahay inay ka qayb qaataan qofkii banaanka ku joogay midka gudaha ku jiraba marka sidoodaba dadka ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol waxa la yidhaahdo ay ka qaybalkooda ma ka sinnaadaan aqlabeyd unbaa la qaataa bursakan mudda ayuu socday dhammaan aqlabadii saddexdaas gobol dadkii degnaa waxay qaateen in saddex gobol ay dhistaan odayaasha dhaqanka oo kamid ah saxiixyaashii dawladda soo fulay oo dhowr iyo afartan oday iyo ergooyinkii ay soo fuleen iyo degmooyinkii iyo goboladii laga soo fulay dhammaan way wada joogaan dawladduna way og tahay adduunkuna wuu la socdaa marka waxaan dhihi lahaa arrimahaas qof kasta oo kamid ah inuu fikir wanaagsan uu ku biiriyo ayagana diyaar ay u yihiin inay soo dhaweeyaan annaga waxaan kula talinay in ay hooshaas sa wada jir ah midnimadooda iyo dhammaan arrimaha dadka danin ay ugu qiib qaataan waxayna ku ballan qaadeen in ayagana soo dhaweyni doonaan dhammaan fursadahaas dadka u baahan sida hadda shirka uu ku socday ma waxaad leedahay yacquubo waa si saxa waa sidii loo baahnaa kuma habbooneyn ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha inay halkan ka hadlaan
marka loo fiiriyo dawladnimada la fiirinaayo bulshada rabitaanka marka la fiirinaayo xaalka maanta siduu yahay marka la fiirinayo muddada dheer ay jidka ay soo mareen dadka deegaanadaas mar ay lix ay ku mashquuleen mar saddex kale ay ku mashquuleen oo oo aan dawladda aan u furin markii saddexaad hadda loo furay shirkaas inay dhammaan ay saddexda koo dadkii degnaayeen ay kasoo qayb galeen guddi farsamo loo xilsaaray guddigii farsamada hooshooda sidii loogu talagay ay u wataan madaxdii dawladda ay ka qayb galeen ay fureen uma arko dad hadda dawladda ka cararayan uma ekayn dadkaas dad wax la ordayan uma ekayn taladooda iyo arrimahooda in ayaga loo daayo lagana biiro wixii fikir oo wanaag ah oo horumara ummadaas u baahan in laga biiro uma baahan hadda in wax oo si kale u fasiradaan ay lagu mashquuliyo ama haddii ahaan lahaa hadallo ama ama qoraallo loo diro uma baahan ayaan isleey hadda